faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
habee wanaagsan halkan reediyo cadaada kusoo dhawaada warka habeen qodobada cawaa dhegaysa doontiin waxaa ugu dooron maamulka puntland oo si kal uga jawaabtay hadal ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ciidamada dowladda federaalk oo iskaga mabaxay deegaana muhiima dhaca koonfurta gobolka mudug hogaanka ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom oo isla meel dhigay in sugidda ammaanka dalka lagu wareejiyay ciidamada xoogga dalka galmudug iyo hirshabelle oo ka horiyo mudukoroska ay samaysteen madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo dagaal u dhexeeya laba milasha beelad oo maanta ka qarxay deegaano ka tirsan gobolka sool iyo madaxda maamulka puntland oo ku maqan dagaalkaasi shirowdland loo joojiyo dowladda maraykanka oo danjirac u soo magacaawday soomaaliya xilli dalku ku jira qallaaso siyaasadeed intaasaad maqasheen waxaan qodobada ugu dookoran warka habeenee reediyo cadaado goorow diyaagurba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo habeen jimcaha sabdi ay soo galayso lix iyo tobanka bisha afraad ee abril sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan intaasaad maqashaan waxaan qodobada ugu dookoran warka habeenee reediyo cadaado magii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan maamulka puntland ayaa ka jawaabtay hadalka kasoo yeerayay madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ku saabsanaa in madaxweyne deni iyo axmed madoobe caqabad ay ku yihiin qabsoomida doorasho ogal lagu wada yahay oo ka dhacda gudaha waddanka war-saxaafiyad soo saara afyeenka madaxtooyda maamulka puntland jaamac yuusuf dabareen ayaa u qoran sidatan madaxweynaha waqhtu ka dhammaaday farmaajo fashil ka weyn ma jiro inaad sharci darro kursiga ah kusii fadhido waxbaha ku maran habaabeen bulshada farergelin baana laku hayaa iyadoo ay noqotana adoo koobka uga qaaday mar haddii qof soomaali ah a waddan kale cadowno ah aada u dheebtay waxaa kaloo nasiib darro ah inay bin aad ku olaynada waxaana macaalamada guuldarrada markii qof uusan sharci ku fadhin meelna laguma odhan dowladda waxaa kaloo nasiib darro ah in bin aad ku oleysid waana calaamada guuldarrada marka qof uusan sharci ku fadhin meelna laguma odhan dowladda hala dumiyo waxaa kaliya oo lasoo jeediyey maadaama todobaitobanka sebtembar kadib adiga wakhtiga uu ka dhacay inaad doorasho u qabato sida madaxweynehi adiga kaa horreeyey markii nagu kaa dambeysay adiga oo muuqaal diyaarsan jeebka ku haystaa ayaa la jirtay madaxda khiyaano fashil shir ay ahayd cid kasta waa ogaatay waxaa tidhi aanu isku soo laabano kadibna markii waadi amartay in la baahiyo shirka fashilmay maalmo ayaana luu lahaa shirkaasi dib uu soo laabo ciidamada dowladda federaalk ayaa iska mabaxay deegaano muhiima dhaca koonfurta gobolka mudug iyadoona maamulka deegaanka bacduna gobolka mudug ay sheegeen inaysan xilligan suuragal ahayn in dagaal la galaan dagaalamayaasha al-shabaab haddii ay suuragal noqotona ay isku dhiibayaan waxaa habeen kahor fariisinka ay ku lahaayeen gudaha magaalada bacadweyne ee gobolka mudug faarijiyey ciidamada milatariga soomaaliya gaar ahaan qaybta koylabaatanaad halkaas in muddo ay ku sugnaayeen islamarkaasna dagaal xoogan ay kula galeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamadan oo watay dhowr gaari oo teknika ayaa u raqaansada dhanka deegaana ka tirsan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halka kuwo kalena ay qabteen dhanka deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud kabixitaanka gudaha baxdooye militariga soomaaliya gaar ahaan qaybta koolaatanaad ayaan la ogeyn laakiin ila xogaale ayaa xaqiijiyey in amar uga imaada dhanka madaxda dowladda federaalk ay keentay inay iska ambabaxaan guud ahaan gobolka mudug si gaara fariisanka ay ku lahayeen gudaha magaalada bacadweyne ee gobolka mudug maamulka magaalada bacadweyne oo gobolka mudug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaas waxba ka oyn waxa keenay in militariga soomaaliya ka baxaan gudaha bacadweyn islamarkaasna baqatin badan arrinkan ay ku abuurtay maamulka iyo shacabka deegaanka oo ayagu dagaal kula jira dagaalamayaasha al-shabaab xogayaha maamulka magaalada bacadweyne oo gobolka mudug ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada bacadweyne ku sugnaa muddo badan aysan waxba ka qaban waxyaabihii deegaanka loo keenay waxaa sidoo kale uu sheegay in madaxda galmudug iyo madaxda dowladda federaalka looga baahan yahay in jawaab ay ka bixiyaan kabixitaanka ciidamada gudaha magaalada bacadweyne ee gobolka mudug cabsida ka jirtaa waxa weeye shacabka ayaa awalba dirinayey shacabna go-aan waa diriri waayo abaar iyo jiidaal iyo dhibaataa ku dhacday inuu maniga dagaal mamnuuco kana dhiibo ay meel kastoo ay gacansaar la sameeyaan bay ku qasban yihiin duruuftaa ku kalifaysa shacabku waa shacab waana loo talin karaa intay kumeelgaar ku sini lahaayeenna waa ku sineen qaladkii dhaca iyo wixii dhibaato dhacayna qaranka mas-uulka ah maadaama intaasoo hal sano uu tillaab ka qaadi waayey maxamed siciid axmed cali xogayaha maamulka bacadweyne waxaa sidoo kale uu sheegay inay ku qasban yihiin inay joojiyaan dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab kadib marka dadka deegaanka ee abaar xoogan ay soo wajahday suuragalna aysan xilligan ahayn in al-shabaab bacadweyne ay ka difaaceen milatari kacawilanna ay ka baxeen gudaha bacadweyne ee gobolka mudug cabsida ka jirtaa waxa weeye shacabka ayaa awalba dirinayey shacabna go-aan waa diriri waayo abaar iyo jiidaal iyo dhibaataa ku dhacday inuu maniga dagaal mamnuuco kana dhiibo ay meel kastoo ay gacansaar la sameeyaan bay ku qasban yihiin duruuftaa ku kalifaysa shacabku waa shacab waana loo talin karaa intay kumeelgaar ku sini lahaayeenna waa ku sineen qaladkii dhaca iyo wixii dhibaato dhacayna qaranka mas-uulka ah maadaama intaasoo hal sano uu tillaab ka qaadi waayey dagaal khasaare kala duwan dhaliyay ayaa tiraro jeera koonfurta gobolka mudug ku dhex maray ciidamo dadka deegaanka oo garab militari ka helaya militariga soomaaliya gaar ahaan qaybta koolaatanaad iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ma jiraan waxware ka soo baxay galmudug iyo saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya oo ku aadan kabixitaanka ciidamada militariga soomaaliya gudaha bacadweyn oo gobolka mudug ka tirsan hogaanka ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom ayaa isla meel dhigay sugidda ammaanka dalka lagu reejiyay ciidamada xoogga dalka shir laba cisho magaalada caasimada ahi muqdisho uga socday taliska ciidamada amisom iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lasku afgartay in taliska ciidamada xoogga dalka lagu wareejiyo hogaaminta qorshaha hogaalada ammaanka dalka ee lagu sugayo si hore loogu sii socdo dowladda federaalk ee qarma midoobe iyo midooda afrika ayaa ku heshiiyey in joogitaanka ciidamada amisom lagu diro ilaa bisha disembar ee sanadka balse hogaaminta qorshaha ammaanka dalka lagu wareejiyo dowladda federaalk ee taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed islamarkaasna ciidamada amisom ee dalka jooga ay ka wada qayb qaataan dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo amisom ayaa isku raacay in la dejiyo bartilmaameed ay ku midoobaan si loo xoojiya howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo sidoo kalena lasku afgartay in horey looga dhaqaaqo doorka ku aadan sugidda ammaanka waddanka taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odogaa yuusuf raage ayaa ku booriyey waxyaabaha ka soo baxay shirkan ay noqdaan kuwo lagu maradhaliyey oo aysan qoraal koobnayn si dhibaatooyinka ay al-shabaab ku haysa shacabka looga dulqaado waxaa loo baahan yahay qorshahan inuu noqdo mid mirdhal ah si dalka looga saaro dagaalamayaasha al-shabaab dhibaatooyinkana ku haya dadka shacabka ee ku nool qaybo badan oo ka mid a gudaha waddanka waana muhiim in si wadajir ah arrintaas looga wada shaqeeyo dhankooda hogaanka ciidamada amisom ayaa soo dhoweeyey waxa ay sheegeen inay xoojinayeen howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab oo qeybka waxyaabaha loo igmaday ee u joogaan gudaha soomaaliya galmudug iyo hirshabelle ay ka horiyey mudukorosa ay samaysteen madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo cabdirashiid cali maxamed ayaa dhammaystiray warbixinta warkaan madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo wakiilka golaha midooda musharaxiinta iyo hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo hirshabelle ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho iyagoo ka wada xaajooday xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaana muddo kordhinta madaxda muddaxileedkoodu dhammaaday ila xog ogaala ayaa sheegay in labada madaxweyne dowlad goboleed ee galmudug iyo hirshabelle ay ka soo hor jeedaan laalidda wadahadalka doorashooyinka ee salka u ah heshiiskii toban iyo toddobadii sebteembar laba kun iyo labaatan oo golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya gebi ahaantiisba tirtiray labiyo tobankii abril laba kun koob iyo labaatan kadib markii aqalkaas uu u codeeyay sharciga jihaynta doorashooyinka oo wakhti dheeraysi siinaya baarlamanka iyo madaxtooyada muddo laba sano ah oo doorasho lagu qabanayo inkastoo aysan jirin cid ku taageertay waxaa lagu waday in warmurtiyad wadajira ay soo saaraan madaxweynayaasha dowlad goboleedka galmudug hirshabeelle iyo golaha midooda musharaxiinta balse wadatashiyo dhiman ayaa sababay dib u dhac wakhti kooban ah in warqaddaasi ay soo saaraan warqadda warmurtiyeedka waxaa lagu caddaynayaa diidmada wakhti dheeraysiga golaha shacabka uu daaha hoostiisa ka maamulaysa madaxtooyada soomaaliya si dalka ay uga dhacdo doorashada ay ku heshiiyeen madaxda federaalka ee muddaxileedkoodu dhammaaday dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir toddoba iyo tobankii sebteembar laba kun iyo labaatan oo sal uu ahaa wadahadaladii ugu dambeeyey ee dhacay jumcaha maanta ah ayaa lagu wadaa in la dhammaystiro wadahadalka si ay u soo saaraan warmurtiyeedka ka dhanka ah qorshaha wakhti dheeraysiga ah oo taageero ka waaya wakiilada beesha caalamka iyo daneeyaasha arrimaha soomaaliya oo ku baaqa in dib loogu laabto wadahadalka salka uu u yahay heshiiskii sebteembar laba kun iyo labaatan dagaal u dhexeeya laba milisha bileed ayaa maanta ka qarxay deegaano ka tirsan gobolka sulol iyadoo madaxda maamulkaasi puntland ay ku baaqeen in dagaalkaasi si shuruudlaan loo joojiyo markale cabdishaacal maxamed ay dhammaystiriya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya laba beelood oo walaalo ah kaa oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka sool ee puntland dagaalkan ayaa si gaara uga dhacay deegaanka dhabardalool oo hoostaga magaalada holhol ee gobolkaasi sool sida ay radio cadaada u sheegeen goobjoogayaal ku sugan gobolka rasmiyan looma oga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay dagaalkan maanta ka dhacay dhabardalool waxaana adag in xog buuxda laga helo halka uu dagaalku ka socdo maadaama isgaarsiinta deegaanku adag tahay dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa qoraal uu soo saaray ku baaqay in si shuruud la-aana loo joojiyo colaadda ka aloosan dhabardalool isla kolkaana labadii dhinac ay nabadda ka shaqeeyaan waxaan ugu baaqayaa beelaha walaalaha ah ee diriirtu ku dhex martay deegaanka dhabardalool ee gobolka sool in ay si shuruud la-aana ku joojiyaan gulufka colaadeed ee ka taagan halkaas lagana wada shaqeeya sidii xal waara looga gaari lahaa dhibaatada soo noqnoqotay ee sababtay dhimashada iyo dhaawac ayaa qoraalka lagu yidhi madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay iyada oo lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan in la daadiyo dhiig qof muslim ah oo sooman taas oo ku tilmaamay mid ka baxsan diinta suuban waxaa wax laga xumaado ah in iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysneed ee ramadaan la daadiyo dhiig qof muslim ah oo sooman taasoo ka baxsan diinteenna suuban ayuu sii raaciyay madaxweyne xigeenku isimada iyo culimmada deegaanka ayaa sidoo kale ku buuriya in loo soo istaago joojinta colaadda u dhexaysa labada beelood oo marar kala duwan ka dhacda halkaasi colaadda beelaha walaalaha ayaa dhowr mar horey uga dhacday gobolka sool ee puntland iyagoo inta badan dagaaladaasi salka ku hayeen dhinacyada daaqsinta iyo deegaamaysiga dadka wadadega gobolkaasi warka haben caawo intaas ayuu ku dhan yahay nabadgelyo